wacno wanaagsan kaarta wadanaga dhegeysanaysaay waa sideedda bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadka laba kun koob iyo labaatan kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo goorahan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyada aan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona qabanqaabada munaasabadda maalinka caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida oo ku beegan sagaalka disembar oo ka socota magaalada muqdisho guddoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee soomaaliya waraysi caawa aynu la yeelanay oo ku saabsan maalinkan iyo waxa ay uga dhigan tahay dunida soomaaliyana markii ugu horreysay ayay xusaysaa taariikhda maalinkaasi caalamiga ah ma jira maalmo u gaara soomaaliya oo la xuso la dagaalanka musuq maasuqa waraysi dhinacyo fara badan taabanaya aynu la yeelanay guddoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee dowladda soomaaliya oo qaabilay wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho faahfaahinno ku saabsan kulankaasi iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiirka iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa wafdi saraakiila uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sarreeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta waxa ay ka ambabaxeen magaalada muqdisho iyaga oo ku sii jeeda dalka jabuuti halkaasi oo la filayo in taliyaha uu tobabar u soo xidho cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee soomaaliya oo tobabar oo ugu soo xirmay waddanka jamhuuriyadda jabuuti waraysi aynu la yeelanay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaalin cabdifataax aadan xasan oo kaga hadlayo socdaalka wafdiga taliyaha ciidanka booliska ee jabuuti ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa gaaray degmada garbaharre ee gobolka gado halkaasi oo ka mid a meelaha saamaynta ay ku yeesheen abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan gobolkaasi gado haddii wakhtigu inoo saamaxo macluumaadyo ku aadan ayaan idinku soo gudbin doonaa kulan looga hadlaya amniga magaalada marka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qabtay degmadaasi kaas oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada marka cabdulaahi axmed cali waafow qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaa dhanka farsamada ka qaabayn doonaa fu-aad cabdi geelle anigu waa cabdulqaadir yuusuf ishaad mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa waa hagaag aynu ku bilowna khaarta wadan laga dhegaysanaysaay qabanqabada munaasabadda maalinka caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida ayaa ka socota magaalada muqdisho taas oo ku beegan sagaalka bisha disembar maalinimada berita ah waxaana sanad walba dunida laga xusaa maalinka caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida soomaaliya ayaa waxaa markii ugu horreysay laga xusi doonaa maalinkaasi iyada oo ay xubin ka noqotay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee caalamka isla markaasina madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu saxiixay sharciga ka mid noqoshada hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida waxaa maalnimada berita la filayaa in munaasabadaasi ay ka dhacdo magaalada muqdisho taas oo lagu soo bandhigi doono waxyaabihii guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee soomaaliya u qabsoomay iyo heerka dowladda soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka musuq maasuqa iyada oo la xusayo maalinkan caalamiga ah ee sagaalka bisha disembar guddoomiyaha guddigaasi ayaa caawa la hadlay radio muqdisho waxaana wax ka weydiinay bal munaasabadda iyo waxa ay ka dhigan tahay maalinkan caalamiga ah ee sagaalka disembar ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida
mudane wariye waa mahadsan tahay radio muqdishona waa mahadsan tihiin waa idiin mahad celinayaa marka hore beri waxa waayey waa sagaalkii december oo ah muxuu ahay maalintii loo dabaaldegayay dunida la dagaalanka musuq maasuqa oo adduunyada dhan ay u dabaaldegayso gaar ahaan waxaa u dabaaldegaya hay-adaha loogu talagalay ee dawladaha u dhisan ee la dagaalanka musuq maasuqa sida guddiga madax banaan la dagaalanka musuq maasuqa marka haddii aan la idmo beri ayaan daa furaynaa haddii aan la idmo oo aan rabnaa inaan maalintaasi si caama aan u furno anagoo matalino jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magacii dawladda guddigana uu yahay guddigii madaxa banaana ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaan u dabaaldegaynana waxay noqonaysaa maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa oo ku afsaysan sagaalka bisha labayo tobanaad oo ah december marka waxaan rabnay inaan beri dah furno waxa waaye maalintaasi oo ah la dagaalanka musuqa ee dunida oo aan anaguna qayb ka nahay waxyaabaha waajibinaya waxaa kamid a waxaa jira xeer soomaaliya ay dhinac ka taho ay saxiixday heshiiska qaramada midoobey ee la dagaalanka musuqa heshiiskaasoo nagu waajibinaya haddii aan nahay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan guddiga madax badan ee la dagaalanka musuq maasuqa in aan ka qayb noqono dunida waxay u dabaaldegayso marka waa intaasi waxa aan rabnaa inaan beri samayno haddii alla idmo caalamkan aan u muujino in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto la dagaalanka musuq maasuqa waa tahay guddoomiye marka maxaad filaysaan inaad ku soo bandhigtaan maalinkan caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dunida ee sagaalka disembar oo sanadkiiba mar laga xuso dunida oo soomaaliya ay ka waxaan waxaan rabnaa inaan kusoo bandhigno kow horta waxyaabihii u qabsoomay hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa inta hadda ay jirtay waa muddo kooban ayay jirtay ayaan rabnaa inaan kusoo bandhigno marka hore labo waxaan rabnaa sidaas si lamid in bulshaweynta caalamkaan u dirno fariin ah in soomaaliya ay ka hirgashay hay-ad la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa oo magaceeduna yahay guddi madax banaan oo lagu magacaabo guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqa iyadana waa fariin inaan dirna aan rabno laba waxyaabaha kala rabna inaan dirna ayaa waxay tahay dadku in aan wacyigelin u samayno ama waxbarid oo ah musuqa iyo dhibaatada uu leeyahay iyo foolxumada iyo maxaa la dhahaa dhibaatada u geysan kara guud ahaan geyiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xag maamul iyo xag maaliyadeed iyo dhinac weliba taasoo aan rabno inaan wacyigelin guud aan ka samayno si guud muxuu ahay qaabkii loola dagaalami lahaa waxaa la xiriiro musuq dhinac walba uu ka yimaado waa tahay marka halkudhiga sanadkan aad u asayseen maalintan caalamiga ee sagaalka disembar gaar ahaan soomaaliya markii aan eegno ka guddi ahaan maxay tahay walaalow horta waxaa jirto halkudhig hadda caalami ah oo la wada qaatay oo ah muxuu ahay si guud lagu wada dabaaldegayo dunidao dhan oo maalintan sagaalka disembar lagu wada xusayo laba kun kow iyo labaatan midaasoo ah kor u dheh corruption maya ama kor u dheh musuq maasuq maya xuquuqdaada garo roolka aad ku leedahay iyadana garo in aad ka hortagtid musuq maasuqa marka guud ahaan waxaan rabnaa jamhuuriyadda inaan ka dhaqangelino in la yidhaahdo musuq maasuq maya intahay nooga ekaado markaa sidaan leenahay waxa waaye dhibaatada ugu weyna dalka haysata ayaa waxay tahay dadku ma helaan wacyigelin ku filan haddii marka aan soo qaadan halkudhig ah qof weliba muwaadin maya dheh musuq ama georgi musuqa macnaheedu waxay noqon doontaa in wacyigelintu ay ay ay ka weyn tahay ama mug fiican ay u yeeli doonto ummadda soomaaliyeed taasoo ujeedkeedu ay tahay qof weliba in uu garto shaqada uu hayo iyo macnaha ay ku fadhiso iyo qof waliba inuusan qaban shaqo uusan shaqo ku lahayn ugu yaraan marka taasi waxay keeni doontaa in la wada dhaho musuqa maya marka halkudhigeenu waxa waaye sanadkani halkudhiga caalamiga ee lasoo qaatay say to no cor corruption dheh ama kor u dheh musuq maya ama jooji musuqa waa tahay guddoomiye marka aan eegno ee, ka guddi ahaan ee, maxaad ku xulateen in maalinkan caalamiga ah ee sagaalka disembar oo soomaaliya aan horey looga xusi jirin inaad xustaan
waxaanaga hadda ee, gaar aan u furan aan u fulanay ma ahan ka dowlad ahaan ama ka jamhuuriyad ahaan soomaaliya haddii aan nahay waa wax dunida dhan laga wada xusayo waxaa loo yaqaanaa maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa maalintaasi waa maalinta sagaalaad ee bisha laba iyo tobanaad oo sanad weliba la- muxuu ahay u asaysan tahay dunida dhan soomaaliya maalin waxaa jirta ayada u gaar madaxweynaha ee laambin waa afar iyo tobanka ogost Eh, afar iyo tobanka ogostna laba kun labaiyo labaatan ayuu kusoo aadi doontaa marka ugu horeysa ee la xuso waxayna ka mid tahay maalmaha qaran ee madaxweynaha uu asteeyey marka midaasaa soomaaliya gaar u ah mooye midani waxawaaye waxay waxawaaye waa dunida dhan ayaa iskale oo dunida dhan ayaa u dabaaldegay soomaaliya inay u dabaaldegto maxaa sababa haddii laisweydiiyana soomaaliya waxay ku biirtay eh, dunida la dagaalamaysa musuq maasuqa boqol sideetan iyo toddoba dal ayay awal ahaayeen listiga u a u diiwaan gashan waxaa kusoo biirtay eh, sanadkan laba kun koo iyo labaatan soomaaliya ayaa kusoo biirtay inay kusoo biirtana waxaa ku sabab ahaa sharci lambar soddon iyo toddoba oo madaxweynaha uu saxiixay oo ah heshiiska la dagaalanka musuq maasuqa ee qaramada midoobay ayaa sababay marka sidaa daraaddeed soomaaliya way waajib ayay ku tahay gaar ahaan guddigan waajib ayuu ku yahay walal eh, marka aan soo gabagabayno waxaan rabnaa statementkiin aan soo saarno haddii aan laidmo statementkigaas ayuu noqon islaan doonaa dhammaan wixii looga hadla meeshaas waana idin soo gaaraysaa idan ilaahay
waa hagaag qeybii hore barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu qaabilay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdi siciid muuse cali ayaa waxa uu magaalada muqdisho ku qaabilay wakiilka xogeeyaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhexeysa u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalmada qaramada midoobey ee soomaaliya ee unsom mudane james swan iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga soomaaliya iyo qaramada midoobey kulanka booqasho sharafeedka ah ayaa waxaa wasiirka iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ay diiradda ku saareen doorka jamciyadda quruumaha ka dhexeysa ee ka jawaabidda xaaladaha bini-aadamnimo ee soomaaliya iyo baaqyadii ka soo yeeray dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan u gurmashada shacabka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ay ka soo gaareen abaaraha baahsan ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa wafdi saraakiil ah oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta gaaray dalka jamhuuriyadda jabuuti halkaasi oo taliyuhu uu tababar ugu soo xiri doono saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta ee dowladda soomaaliya oo tababar uu uga socday indhowaalaab ah waddanka jabuuti waana dufcaddii shan iyo tobnaad ee ciidanka daraawiishta ee tababar loogu soo gebagabeeyey waddanka jabuuti taliyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si heer sarreyse ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee waddanka jabuuti soo dhoweynta saraakiisha waxaa door weyn ka qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ee jabuuti iyo talyaaniga oo iyagu tababarka siinaya ciidanka daraawiishta ah ee la filayo in tababarka loo soo gebagabeeyo afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa waxa uu caawa rediyo muqdisho uga warramay ujeedka safarka taliyaha ciidanka biliiska ee waddanka jabuuti waa maadsantaha walaal dalka dalka jabuuti waxaa ku sugan ciidan ka mid ah booliiska soomaaliyeed oo muddo goobtaas tababaro ugu socday ciidanka waa difacadda shan tobanaad ee daraawiishta booliiska soomaaliyeed kuwaas oo tababaro aqoon kororsi iyo gaadheed isugu jira intaba ku qaadanaya muddo dhowr bilooda waliyaha iyo wafdigiisana waxay ugu qayb galayaan welitu xalfad goobtaas ka dhacaysa oo tababarkaas lagu soo xiraayo tababarkaasna waxaa gacan naga siiyey dalka talyaaniga gaar ahaan booliiskiisa karandieriga iyo dowladda jabuuti ee walaalahayna ayagana ogolaaday in gudahooda lagu tababaro ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliyeed
waa tahay tababarka marka muddo intee lag ayuu socon doonaa tababarkan wuxuu socday muddo afar bilood ku dhow ciidankana waxaa la baray xirfado kala duwan oo ku saabsan ammaanka iyo tacticada sugidda ammaanka intaba muddadaasna waxay ka faa'iidaysteen goobaha kala duwan ee daraawiishta la dagaalanka waxyaabaha ammaanka lidiga ku ah sida la dagaalanka kooxaha nabaddiidka la dagaalanka qallaasooyinka ama ka hortaga rabshadaha iyo dadka samaynaya waxyaabaha lidiga ku ah ammaanka tababarka dufcadihii ka horeeyay dufcaddan waa kuwa hadda gobolada ku teedsan gobolka banaadir jooga waa kuwa wax ka suga ammaanka gobolada shabeellooyinka oo jooga ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ka howlgalaa guud ahaan geyiga soomaaliyeed gaar ahaan gobolada ay ku badan yihiin kooxaha nabaddiidka daraawiishta booliiska soomaliyeed waxay qayb ka tahay difaaca dalka oo waxay la howlgashaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxayna ku sugan yihiin furmaha hore ee dagaalka waa tahay marka aan eegno aan kasoo tagno arrinta tababarka afhayeen muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka socday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab oo ciidanka boolisku ay ka samaynayeen toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir bal howlgalladaasi ka waran iyo sida ay u socdaan waa mahadsantihiin howlgallada waa howlgallo lagu sugayo ammaanka oo joogto noqon doona aan ahayn wax maalin iyo laba laga shaqeeya ee joogto noqon doona bulshada soomaaliyeed iyo bulshada gobolka banaadir guud ahaanba waxay ayaga naftirkoodii markaan garowsadeen in ammaanka ciidinahan wakiil looga ahayn cid walba in la sugo ammaanka ay mas-uul ka tahay bulshadana wada shaqayn iyo heelanaan ka timid bulshada ayay ciidanka booliiska soomaaliyeed haday habeen ku dhaqaaqaan bulshadii booliiska wada shaqayna ayaa howlgalkaas wada insha allah maalmaha soo socdaa waxaan idinla soo wadaagi doonaa natiijada ka dhalatay muddadii isbuucyada ahayd wixii la qabtay wixii laga faa'iiday iyo bulshadii booliiska siday u wada shaqaynayaan
waxaa jiray dad aad u soo qabateen falal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada muqdisho kuwaas oo qaarkood ay dilal ahaayeen bal ka waran baarista kiisaskaasi ciidanka booliiska uu ku hayo iyo dadaalada socda ee xaqiijinta natiijada ee ka dhalan karta dadkaasi shaksiyaadka ah ee tuhumsanayaasha ah ciidanka booliisku ay soo qabteen wallaahi raadi muqdisho aada u mahadsantiin ciidanka booliiska soomaaliyeed maalin alla keena ayuu dhacdana ka hortagaa dhacdana ka daba tagaa dhacdana soo qabtaa dhacdadaas nolol maalmeedka booliiska soomaaliyeed ayay ka mid tahay waxyaabihii hadda maalmihii daweed dhacayay abaa ugu xanuun badnaatee caruurtii yarayd allah u naxariista lagu jiray tabeelaha oo ilaa hadda baaristoodii ay socoto natiijo fiicanna aan ka gaarnay iyo ammaanka sida loo sugaayo iyo sida bulshada loo wacyigelinayo ciidanka booliiska soomaaliyeed hogaankiisa dhaqanka iyo diinta oo hadday u diyaar garoobay in guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir laga sameeyo goobo wacyigelin oo booliiska soomaaliyeed ka geysanayo maadaama bulshada soomaaliyeed ay ilbaxnimada teknolojiyadda keentay in dhaqamadii suubanaa ay soomaalidu lahayd iyo kii diinta intaba laga tallaabo si ummadda soomaaliya loogu wacyigeliyo dhaqamadaasoo xun ee social mediaha laga barto ayay hogaanka dhaqanka iyo diinta booliiska soomaaliyeed wuxuu samayn doonaa xarumo ku yaala toddobiyo tobanka degmo kuwaas oo bulshada soomaaliyeed lagu wacyigelinayo bulshadana waxaan ka codsanaynaa in alla ciddii dhaqankeena suuban wax liddi ku ah samaynaysa ay kusoo wargeliyaan booliiska soomaaliya si tallaabo sharciga loogu qaado
waa hagaag gobolka gadana waxaa gaaray wafdi ka socday wasaaradda gargaarka ee xukuumadda soomaaliya oo ay horkacaysay wasiirka wasaaraddaasi khadiijo maxamed diiriye oo ay ku heliyaan saraakiil ka socota jimcooyadda qurumaha ka dhexaysa halkaasi oo muddooyinka lasoo dhaafay laga soo sheegaya xaalado abaareed oo baahsan wafdiga ayaa waxa ay tageen degmada garbahareey ee gobolka gado halkaas waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada garbahareey ee gobolka gado gadana waxa ay ka mid tahay meelaha saameynta xoogan ay ku yeesheen abaarihii ku dhuftay qeybo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland iyadoo maamulku kheyradhaan uu ka soo saaray kadibna dowladda federaalka soomaaliya ay ka jawaabtay kheyradhaantaasi guddiyo kala duwan iyo gurmadna ay u dirtay si wax looga qabto baahiyaha ku aadan saameynta ka dhalatay abaarta ee ku dhufatay gobolkaasi xiriiro kala duwan ayaan la sameynay mas-uuliyiinta maamulka degmada garbahaare hase ahaatee inooma suurtagelin wasiirka xitaa waan isku daynay oo si aan macluumaadyo uga helno safarka halkaasi ay ku tagtay iyo waxyaabaha uu daarnaa iyo kulamada mas-uuliyiinta heer degmo ay la yeelatay iyo xaaladda dadka ku nool degmada garbahaare ee gobolka gado iyo sida ay u saamaysay abaarta hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan aan idinku soo gudbin doono balse markan waxaan aadaynaa dhanka iyo shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ka wadaan gobolka shabeellada hoose waxaa qadka taleefonka si toos ugu jira axmed abuukar sabriye oo ah wakiil waleedka warbaahinta dowladda ee gobolka shabeellada hoose axmed soo dhowow kadib bal faahfaahin naga sii xaaladda ammaanka gobolka shabeellada hoose
waa mahadsan tahay ishaad habeen wanaagsan adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha dhegeysanaya barnaamijkan sida aan ka warqabno ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxa ay muddooyinkan dambe sii laba jibaareen howlgallada ay ka sameynayaan gobolkan shabeellaha hoose howlgalladaas oo ciidanku ay uga gol leeyihiin in ay kusoo afdiraan islamarkaana ay ku baadigoobayeen haraadiga kooxaha nabaddiidka al-shabaab iyaga oo si gaar ah ciidanku howlgalkooda muddooyinkan dambe ugu sii balaariyey deegaanada hawdka ah iyo sidoo kale kuwa xeebta iyo kuwa deexda oo inta badanba meelahaas ah goobaha ay ku dhumaaleystaan maleeshiyada al-shabaab oo haraadigooda gobolkan shabeellaha hoose uu ka dambeeyo ciidanku waxa ay sidoo kale goobahaas marka ay beegsadaan ay ka sameeyaan howlgallo qorshaysan oo ay guryo guryo u baaraan si amniga ay markaasi u xaqiijiyaan sidoo kale inta badan goobahaas ciidanku ay beegsadaan waa meelaha argagixisada ay kasoo abaabulaan falalka amni darada ah oo ay ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed kuwaas oo ay ugu weyn tahay sameynta qaraxyada taas iyagoo ka duulaya ciidanku waxa ay kusii balaariyeen howlgaladooda muddooyinkan dambe dhinacyada hawdka deexda iyo sidoo kale xeybta waxaa jiray deegaano dhowr ah oo gobolkan ka tirsanaa oo laga saaray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab si lamid ah waxay ciidanku doonayaan in ay ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka gobolkan ka tirsan oo ku harsan gacanta cadowga si deegaanadaas loo soo geliyo gacanta dawladda dadka deegaanadaas ku noolna ay u helaan oo uu u gaaro adeegyada asaasiga ah ee dawladda saraakiisha ciidanka xooga ee kusugan gobolkan shabeellaha hoose gaar ahaan kuwa horukacaya howlgallada isdabajooga ah ee ka socda gobolkan oo aan la celinay waxa ay noo sheegeen in ay ka go-an tahay in kooxda al-shabaab ay guud ahaan ka cirib tiraan gobolkan shabeellaha hoose meel walba oo ay ka joogaan halgankaasina ay ku jiraan ciidanka howlgaladooda ugu dambeeyey waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose deegaanadaas oo inta badan lagu tiriyo in ay yihiin kuwa gacan ku-heyntoodii ay hoostagaan kooxda argagixisada al-shabaab goobaha ay gaareen ciidanku markii ay cagta mariyeen waxaa isaga cararay xubnihii maleeshiyada maleeshiyada al-shabaab ka tirsanaa ee ku sugnaa halkaas waxaana saraakiishu ay ii sheegeen qaarkood oo aan la hadlay in ay ku raad joogaan xubnaha argagixisada ka tirsan ee ka cararay deegaanada ay tageen oo ciidanka xooga ay cagta mariyeen
waa tahay axmedow haddii aad faahfaahin naga siiso
kulan looga hadlaya amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada marka dabcanna ee kulankaasi waxaad ka mid ahayd saxaafaddii goobjoogga u ahayd bal kulankaasi muxuu daarnaa maxaa looga hadlay
waa mahadsantahay irshaad kulanka waxaa diiradda lagu saarayey amniga magaalada marka iyo sidii loo sii xoojin lahaa waxaan ku suganahay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo aan u joogo howlo shaqo oo ku aadan xaalada guud ee magaalada marka maadaama magaaladu ay kasoo kabanayso dhibaatooyin badan oo dagaalo ay ugu weyn tahay kii magaaladan lagula galay argagixisada al-shabaab magaaladu waa ay burburtay muddo tobanaan sano ah ayayna burbursaneyd waxa ay hadda sameyneysaa isbedelo ku saabsan soo kabashada dhinacyada adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale adkeynta dhinaca amniga kulanka maantana waxa uu ka mid ahaa kulamo dhowra ah oo loo qorsheeyey in lagu sii xoojiyo adkeynta ammaanka magaalada marka si magaaladan aysan uga dhicin falal lidi ku ah amniga argagixisaduna aysan ugu suuro gelin in fal qalqalgelinaya amniga magaalada ay ka fuliyaan kulankan waxaa bishiiba uu mar dhex maraa maamulka magaalada odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka xooga ee ku sugan magaalada marka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ujeedkiisuna waa in maamulka iyo shacabku ay ka warqabaan laguna xoojiyo wada shaqayn dhex marta laamaha ammaanka iyo sidoo kale shacabka sidoo kalena waxaa layskugu xog wareystaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee u qabsooma maamulka sidoo kale waxa ii sheeg adiga miro dhal ahaan kasoo baxay wada shaqaynta lamaha amniga iyo shacabka ay leeyihiin iyadoo oo lagu sii dhiirigelinayo in halkaas ay kasii socoto shacabka iyo sidoo kale laamaha amniga wada shaqaynta ka dhexeysa maanta kulanka inta badan odayaasha kasoo qayb galay waxa ay ciidanka xooga saraakiishooda ee kusugan magaalada marka ku bogaadiyeen sida ay ugu taagan yihiin xaqiijinta amniga magaaladan iyo in ay kasoo horjeedaan in magaaladu ay ka dhacaan falal lidi ku ah amniga amniga magaaladana aada ayaa loo adkeeyey ciidanka xooga ayaa ka howlgala xaafadaha kala duwan ee magaalada howlgallo isdaba joog ah ka sameeya sidoo kale shacabka iyo lamaha amniga ee magaaladan ayaa ah kuwa mar walba iska warqabo oo ka wada shaqeeya xaqiijinta amniga taas ayaana ka dhigaysa magaaladan in ay ku naaloonayso nabadgelyo buuxda oo u diideysa argagixisada in ay qalqal geliyaan amniga ayna ka fuliyaan waxyaabo lidku ah ammaanka
aad baad u mahadsan tahay axmed abuukar sabriye ayuu kaasi ahaa wariyaha warbaahinta dowladda ee gobolka shabeellada hoose oo iiga warramaya howlgallo ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale kulan looga hadlayey arrimaha amniga magaalada marka oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii bandhiga waraysyada caawan isku soo duwan waa cabdulqaadir yuusuf shaada dhanka farsamadana uu ka qaabeynayey fuwaad cabdigeelle iyo cabdulaahi bile tan iyo intaan dib uwada u kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaynu idinku dhaafeynaa sidaasi nabadgelyo nooru kulantu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu